إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه يقين يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله أما بعد إن شاء الله تعالى waxaynu ka hadli doonaa fadaaisha ku soo aroortay iyo fadligae leedahay bisha shacbaan bisha shacbaan sidaad la socotaan maantay toban weeye toddoba weeye insha allah ramadaankiina waxaa ka dhiman labaatan iyo dhowr beri marka bisha shacbaan waxay leedahay fadaa'il gaar ah bay leedahay oo la doonaya qof kastoo muslimi inuu ka faa'iidaysto fadaaisha iyada ah intaana fadaaisha u gudbin waxaa qof walba mudan ilaahay subxaanahu wa tacaala in la qudusiyo aayaadkii aynu ku bilownay oon ka hadlaynay ilahi subxaanahu wa tacala wuxuu lahaa ya ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih wlaa tamuutuna ila waantum muslimuun aayaddaasi ilahi subxana wa tacala waxa uu tilmaamayaa qof waliba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsado cabsidiisa dhabta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u qalantay laga cabsado qofkuna inuusan geeriyoonin oo ilaahay subxaanahu wa tacala hortegin ilaa isagoo muslima mooye ilaahay subxaanahu wa tacala marka la hortago qofka wuxuu ula tegaya wax kale maaha waa qofku camalkiisa ilahay loola tegaya waxaa alla subxaana wa tacala leeyahay yowma nadcuu kulla unaasin biiimaamihim maalinta aan u yeerayno o aan keenayno qolo walba camalkeedii ama qolo walba nebigeedii baa la keenayaa ama qof waliba camalka uu soo sameeyey baa la keenaya ama kitaabkii camalkiisa lagu qoray baa la keenaya intaba waa lagu macnayaa maalinta noocaas ah oo la keenayo ummad walba qof waliba nebigiisii ama camalkiisii ama kitaabkii camalka lagu qorayay ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy faman uutiya kitaabahu biyamiinih faulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum walaa yudlamuuna fatiila maalinta noocaasa oo qofka loo keenayo camalkuu soo shaqeeyey ama soo sameeyey qofka kitaabkiisa gacanta midigtaa laga siiyo oo qofka gacanta midigta laga siiyo kitaabkiisii iyo camalkiisii faulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum kuwaasa kitaabkoodii bay akrinayaan kuwa kitaabkoodii akrinaya weeye walaa yudlamuuna fatiila ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay kitaabka ay akrinayeen camalkoodii baa ku qoran ay soo samaynayeen lagana dulmin maayo wax intaa leeg oo aada u yar xataa laga yacni dulmin maayo marka ilahi subxana wataala wuxuu noo sheegay qofka dadka qayb ina gacanta midigta kitaabka looga dhiibaayo qayb gacanta biixda looga dhiibaayo waxaa kaloo nabiga ilahi subana taala noo sheegay dhabarka intii qofka gacanta inta laga dushayay gacanta bidixda ah in dhabarka looga dhiibaayo maalinta noocaasa marka camalka la dhiibaayoba allah subxaanaه wa tacala wuxuu leey wman kana fi hadihi acmaa fahuwa fi اlآakhirati acmaa waadallu sabiila qofka maanta indhala oo xaqi ka indhala oo xaqi arki waayey waman kana fi hadihi acmaa qofka adduunkan maanta indhala oo arki arki waayey xaqi oo xaqi ka jeestay fahuwa fi اlآakhirati acmaa qofkaasi qiyaamahana waa indhala-aanaya isagoo indhala baa la keenaya waadallu sabiila kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhumiyey waddada xaq ahayd weeyaan bal meel kale ilahi subxana wataala wuxuu leeyahy waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qofka ka jeestay dikrigayga iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabku soo dejiyey iyo xaqi la raacayo qofka ka jeesta faina lahu maciishatan danka adduunka markuu joogo wuxuu helayaa nolol cirir badan waxaa kaloo lagu macneeyey qabriga marka la geliyo cirir baa la gelinaya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamaha marka lasoo saarayana isagoo indhala baa lasoo saaraya qof indhow lahaa wuu fiicnaa laakiin xaqii buu ka jeestay marka ilaahay subxaana wa tacala dadka uu soo saaro waxaa lasoo saaraya isagoo indhala baa lasoo saaraya markaasaa waxa wuxuu odhanaya qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahay maxaad ii soo saartay anigoo indhala adduunka markaan joogay indhaan ahaan jiray waxbaan arki jiray waxbaan maqli jiray wax walba u jeedi jiray maxaa ii soo saartay anigoo indhala maantay markaas alla subxana wa tacaala wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay aayadda qur-aanka waxay leedahay wakadalika alla subxaana wa tacala waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qala kadalika atatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa marka alla subxana wa tacala weydiyo yihahdo ilahay maxaa ii soo saarta anoo indhala maantay markaase waxaa lagu leeyahay aayaadkanagii baa kuu yimi diintayadii baa kuu timi ilaahay subxaana wa tacala nebiguu kuu soo diray nebigii markuu kuu soo diray baad ka jeesatay oo ishilmaansiisay wakadalika alyawma tunsaa maanta adigan lagaa tegaya oo lagu ilaawaayo oo lagaa tegaya marka qofka camalkiisa waxa weeye intuu adduunka joogo buu jaaris haystaa intaan laga tegin bal meel kale uu ka warramayo qofku inuu qoomeynayo markuu aakhiro tago waxa uu leeyahay alla subxaana wa tacaala almulku yowmaidin alxaqu liraxman maalinta qiyaamaha mulkiga iyo boqortooyada iyo awoodda ilaahay baa iska leh wa kaana yowman cala alkaafiriina casiira waa maalin dadka gaalada ah ama dadka xaqiga ka jeestay bay aada iyo aada ugu culus tahay maalin ku culus weeyaan oo ku dhib badan qofka alla subxaana wa tacaala diintiisa ka tegey markaasuu alla subxana wa tacala wuxuu leey yowma yacadu daalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila waa maalinta qofka daalimka dulmiga badani uu farihiisa qaninayo qofku markuu ciishoodo oo ama qoomeynayo faruhu qanina dhexdu ka qanina farta marka alla subxana wa tacala wuxuu leey yowma yacadu daalimu calaa yadayhi waa maalinta qofka daalimka ahi uu gacantiisa qaninayo oo yaquulu odhanaya yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila ilahayow maxaa nebiga wadda uga samaysan waaye oo u raaci waaye markaasuu wuxuu ka qoomeynaya ciddii uu raaci jiray waxau leeyahay marka yaa waylataa laytanii lam attakid fulaana khaliila hoogayay tollo ayay maxaan uga samaystay ninka fulaan la yidhaahdo ama gabadha fulaana la yidhahdo habaaye la yidhaahdo maxaan saaxiib uga dhigtay laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii digrigii iyo xaqii bay iga dhumiyeen markay i yimaadeen digrigii iyo xaqii alla subxaana wa tacala markuu u yimi hebel ama heblaaya iga dhumisay maxaan ilaahay uga jeestay marka alla subxana wa tacala wuxuu kusoo gebagabaynay leeyahay wa kaana shayطaanu lilinsaani khaduula shaydaanku wuxuu ahaaday mid dadka dadka sidoodaba yacni hoojiya oo xaqa ka leexiya muu noqday marka ilahi subxaana wa tacala nimcooyin badan buu na siiyey waxaa nimcooyinka ka mid a marka bishaan shacbaan aynu soo gaarnay oo kale oo aynu caafimaad ku soo gaarnay bisha ramadaanka oo ilahay subxana wataala caafimaad nagu gaarsiiyey kulli waa waxyaala alla nala wadinaya weeyaan haddii markaa aragto qofka ay ku soo noormaraya nimcada noocaas oo kale ah oo nimco badan la siinaayo ama waqtigaa fiican ha noqoto ama nimco iyo caruur wixii lamid ha noqoto isaguna uu dembi ku dhex jiro waxaad ogaato qofkaas in ilaahay meel ku sugaayo wuxuu nebiga xadiis ku leeyahay idaa ra'ayta allaha tacaala yucطi alcabda min addunya maa yuxibu haddaad aragto ilahay qof uu siinayo nicmada adduunka waxa uu jecel yahay wax kastaba uu siinaayo wa huwa muqiimun calaa macsiyatihi isaguna qofkuna uu dembi ku dhex jiro hadii goor qof dembi ku dhex jira haddaad aragto oo ilaahay uu siinayo waxuu raba siinaayo uu lacagtii siinaayo shaqadii siinaayo caafimaad siinaayo carruur siinaayo uu nin qofkaanuna macsi iyo dembi ku dhex jiro fainamaa dalika minhu istidraaj arrinkaas waxa weeye waa qofka waa sugid loo sugaayo weeyawaan kabacdi ila nebigu wuxuu akhriyey falama nasuu ma dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kula shayin xata ida farixuu bima uutuu akhadnaahum bagdatan faida hum mublisuun markay ilaaween wixii loo furay oo nicmada alla subxaanahu wa tacaala markay ilaahay subxaanahu wa tacala digrigiisa ilaaween ayaa waxaan u furnay adduunkii o dhan baa loo furay markay ku farxeen wixii la siiyey oo ilaaweenna akhadnaahum baktatan cadaabtii ama geeridiiba waxay qabanaysaa si deg deg usoo qabanaysa faidaa hum mublisuun waxaa arkaysaa dadkii iyagoo markaa quustay intaas waxay ahayd tadkiro guud oo naftayda iyo tiinaba tadkiro u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaanayno kuna xusuusanayno haddaynu usoo noqonno marka mawduucaynu isugu nimi oo ahaa fadaaisha bish shacbaan sidayn la soconno waxaa jirta xilliyo xilliyada kale ka fadli badan maalan habeenada oo dhan hal habeen baa u fadli badan waa habeenka la yidhaahdo habeenka laylatulqadriga loo yaqaan oo ilaahi subxana wa tacala ku tilmaamay inay kun maalmood ka khayr badan tahay bilaha dhammaantoodna bisha ramadaan baa laga doortay idan u khayr badan oo aad og tihiin ilaahi subxaana wa tacala u leeyahy qof walba waa loo dambi dhaafay abwaabada jannada waa la xihaa kuwa naarta mataqaan abwaabada jannada waa la furaa kuwa naarta waa la xihaa asbuucana ilahi subxana wa tacala wuxuu ka doortay maalinta jimca ah oo nebiga alayh isalaatu wasalaam uu leeyahy jimcaha waa maalin laga doortay maalmaha kale ama sayidkii maalmaha weeyaan iyadana waxaa ku dhex jirta saacad qofka hadduu ilaahay baryo oo ilaahay subxana wa tacala ka aqbalayo sidoo kale dhulka oo kalena meel baa ilahay ka doortay sida masjidka xaramka oo kale marka maalmaha iyo bilaha iyo waqtiyada ilahi subxana wa tacala wuu kala soocay qayb baa qaybta kale ka fadli badan waxaa ka mid hadda bisha aynu ku jirno bishaan hadda aynu ku jirno shacbaan la yidhaahdo waa bil ka fadli badan weeyaan waxaan noo cadayna noo caddaynaya fadligeeda axaadiista aynu tilmaami doonno waxaa ka mid ahaa inay soonka nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu badan jiray sida caaisha radi allahu tacala canha ay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yasuumu xataa naqulu laa yaftur wa yafturu xataa naqulu laa yasuum waxay tii nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuu soomi jiray bisha shabcaan bisha shacbaan loo yaqaano nebiga calayh isalaatu wasalaam wuu soomi jiray ilaa aan isdhaano weligii ma afurayaba mar marna wuu afuri jiray ilaa aan isdhaano ma soomayo sida caadiga weeye oo mataqan bilaha kaleo caadiga ah marka bilaha caadiga ka warramaysa waxay tihi mar marna wuu soomi jiray ilaa aan ka dhahno maba soominba bilahanba mar marna wuu afuri jiray wma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam istakmala siyaama shahri ila ramadaan wama ra'aytu akara siyaama minhu fi shacbaan bil uu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaystiray kulligeed wada sooma ma jirto aan ramadaan ahayn waxaan kaloo arkay bil uu kaga badan yahay xagga soonkana ma arag marka laga soo laga reebo ramadaanka bisha shacbaan la yidhahdo marka caaisha radi allahu tacala canha waxay ku tilmaantay nebiga calayh salaatu wasalaam inuu badin jiray bisha shacbaan loo yaqaano haddaynu ku jirno soomka uu soomayo inuu badin jiray oo soomkiisu aad u tiro badnaan jiray ibn xajar casqalaani wuxuu leeyahy xadiiska markuu ka hadlayo wafi lxadiidi daliilun calaa fadli sawmi fi shacbaan xadiiskan wuxuu daliil u yahay in la badiyo bisha shacbaan loo yaqaan oo aynu ku jirno in soomka la badiyo ayaa waxa weeye xadiiskan laga qaadanaya ibn rajab alxambali markuu xadiiskaas uu sharxayo waxa uu leeyahay nabiga calayh salaatu wasalaam fakaana yasuum min shacbaan maa laa yasuum min gayrihi min ashuhuur nabiga calayh isalaatu wasalaam bisha shacbaan la yidhaahdo wuu soomi jiray inta uu ka soomana kama soomi jirin bilaha kale yacni aad iyo aad buu u tiro badan jiray oo wuxuu badan jiray in la soomo marka qof walbo innagana ka mid waxa la rabaa marka bishaan aynu ku jirno shacbaan la yidhaahdo inuu badiyo qofku soomkeeda oo soomka ku badiyo sidoo kale imaamu sancaani waxa uu leeyahy wa fiihi daliilun calaa annahu yakhusu shacbaan bisawmi akthara min gayrihi waxay xadiiskaas caaisha daliil u yahay bisha shacbaan in lagu gaar yeelay soonka in la badiyo soonka in la badiyo in lagu gaar yeelay ayuu wuxuu yahay xadiiskaas daliil u yahay marka caaisha radi allahu tacala canha xadiiska riwaayad kale waxay ku leedahay lam yakun nabiyu sala allahu alayh wasalam yasuumu shahran akthara min shacbaan wa kana yasuumu shacbaana kullah waxay leedahay caaisha radi allahu tacala canhu nabiga calayh isalaatu wasalaam wuu soomi jiray bisha shacbaan si badan buu u soomi jiray aad iyo aad buu u tiri badan jiray soonka uu soomayo wa kaana yasuumu shacbaana kullahu bileeda bisha shacbaan dhammaanteed nebigu waa soomi jiray saasay riwaayad kale ku leedahay ama xadiis kale ku leedahay caaisha radi allahu tacaala canha iyadoo marka sii badinaysa waxay tilmaamaysaa nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu bisha iyadahay aad iyo aad u sii badin jiray marka maxay tahay ee haddaynu fiirino inay caaisha ka warrantay nebigu inuu bisha ramadaan bisha loo yaqaan shacbaan soonka badan jiray ama uu aad iyo aad u soomi jiray xikmadda ka dambaysa marka maxay tahay xikmadda ka dambaysa aynu fiirino marka waxa uu leeyahay usaamat ibni zaydin radia allahu tacala canhuma wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aad u soomaya baan arkay bisha shacbaan la yidhaahdo faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow lm araka tasuumu شhahrا min الshuhuuri ma tasuumu min shacbaan rasuulka ilahay oo kuma ana arag inaad soomaysid bilaha inta aad ka soomaysid bisha shacbaan bisha shacbaan soonka aad soomayso oo kale adigoo u soomaya bilaha kale kuma arag marka nebiga alayه الsalaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi daka شhahr yغfl النaas canhu bayna rajabi وramadaan وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم wuxuu leeyay marka nabiga عليه الصلاaة وaسلاaم daka شhهر يغفل الناaس عanه waa bil ay dadka intooda badani ay moog yihiin waa dil yani waa bil dadka intooda badani aanay garanayn fadliga ku jirta bayna rajab وaramadaan waxay udhaxaysaa ramadaan iyo rajab marka culimadu waxay leeyihin dadku maxaa laga wadaa dadku ma yaqaanin waxaa laga wadaa baa la yidhi bisha rajab waa bilaha loo yaqaano bilaha xurumka loo yaqaan weeyaan dad badan baa waxaa jira marka waxay la yimaadaan cibaado la yimaada xoola la gowraca shacbaanna waxa weye waa ku xigtaa waa la iska ilaawo oo dadku waxay isu diyaariyaan bishii ramadaanka oo kasii dambaysay marka labadaa bilood bay udhaxaysaa bilihii xuramka oo ka mid tahay rajab iyo shacbaan marka dadka inta badani ma oga bu nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu kaloo nabigu leeyahay whuwa shahrun turfacu fiihi acmaalu ila rabi اlcaalamiin waa bil acmaasha qofku samaynaya ilahay xaggiisa loo korqaado bisha oo dhan waa la qaadaa si an la soconno ilahay subxaana wa tacaala camaladiisa ummadda camalkeeda asbuuci waa la laba goor baa la qaada maalinta khamiista ah iyo maalinta isniinta ah wuxuu nabigu tilmaamay in dadka camalkooda ilahay subxana wa tacala loo koryeelo in loo bandhigo oo ilahay addoommada u dambi dhaafo ilaa laba qof oo yani isu caraysan mooye waxaa kaloo ka mid ah bilaha marka la kor qaadayo camalka ilahay subxana wataala loo bandhigaayo sida habeenka laylatqadrka loo laylatulqadriga loo yaqaan oo kale marka xilliyo waxaa jira la kor qaado camalka oo alla subxana wa tacala la geeyo xilligaa marka nabigu wuxuu leeyay bishaan iyadaahi ilahay subxaana wa tacaala baa addoonka camalkiisa loo geeyaa la kordhiga loo qaadaa fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im waxaan jeclahay in ilaahay subxaana wa tacala camalkayga loo geeyo anigoo sooman maca dalik nabiga alay isalaatu wasalaam waa tuu lahaa waa ti lagu lahaa yani nabiga loo dambi dhaafay dunuubtiisa dhammaanteed saas ay tahayna wuxuu leeyahay waxaan jeclahay in camalkayga la kor qaado anigoo sooman marka maalin walba nabigu waa soomi jiray bishaan bisha soonkeeda uu badan jiray soonka badinayana wuxuu nabiga ku tilmaamay camalkaa ilaahay subxana wa tacala loo koryeelaa waxaan jeclahay marka in ilahay loo koryeelo camalkayga anigoo sooman saasa marka nabiga alayh isalaatu wasalaam u badan jiray marka xadiiska isaga in lagu baraarugo weeyaan qofku inuu camalka badiyo inuu ku fekero in ilahi subxana wa tacala camalkiisa qofka loo geynayo ilahay waa inoo jeedaa uuna arka camalkeena uu yaqaan laakiin malaa'igtu u xil saarsadee mar walba camalka qaadaysa oo geynaysa waxaa jira marka sabab badan oo keenaysa bisha shacbaan inay mataqaanaa ilahay subxaana wa tacaala camaladiisa in kor loo qaado ay keenayso marka iyadana waxbay ka taataabanayna insha allahu tacaala nabiga xadiisku wuxuu ku leeyahay xadiiska abi muusa ashcari uu warinayo nabiga calayh isalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ina allaha layadlucu laylata nisf min ashacbaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo eegaa addoommadiisa habeenka shan iyo tobnaad habeenka kala barka bisha shacbaan la yidhaahdo bisha shacbaan kala barkeeda waa habeenka shan iyo tobnaadka loo yaqaan weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa addoommadiisa soo eega dhammaantood buu soo eegaa fayaqfiru ljamiici khalqihi wuxuu u dhaafo u dambi dhaafaa dhammaan dadka dhan buu u dambi dhaafaa ilaa limushrikin qow mushaaxinin qof mushriga mooye iyo qof mushaaxinah oo qof kale qalbiga ugu haya xaasinaba ugu haya marka xadiiskan haddaynu dul istaagno wax yar afar mas'alo baa ku jirta marka xadiiskan mid walba u baahan in la firiyo mas'alada u horeysa waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada soo eego tan labaadna waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala habeenkaas inuu ku gaar yeelay inuu addoommada soo eego dadkana u dambi dhaafo waxaa kaloo xadiiskan ku jirta sababta maxay tahay loogu dembi dhaafi waayo qofka qofka kale qalbi- qalbiga ugu haya ee xaasidnimada iyo ama xumaanta ugu haya iyo qofka mushrigaaba masalada afraadna waxa weeye dadku badanaaba waxay sameeyeen waxyaalo badan oo bidcaa bay sameeyeen see looga gudbaa haddaan u horumarno marka masalada u horraysa oo alla nebigu leeyahay ilaahay baa addoommadiisa soo eega bisha ayada bishaan aynu ku jirno shan iyo tobankeeda marka la gaaro maanta bishu lix weeyaan ilaahay addoommadiisaba u dambi dhaafaa yani ilahay baa addoommadiisa soo eega waxaynu la soconnaa ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aankiisa meelo badan nooga warramaya inuu had iyo goor alla subxaanahu wa tacaala u jeedo eh, addoommadiisa marka maxaa loo leeyahay habeenkaas baa gaar ee ilahay usoo eegaa culimmadu waxay leeyihiin waxaa saa loo leeyahay qofka waxaa la xusuusinayaa aayaadka kownigaahi way jiraan aayaadka qur'aanigana way jiraan in alla subxaanahu wa tacala addoommadiisa u jeedo laakiin xusuusin baa la xusuusinayaa habeenkaas si gaara inuu alla subxaanahu wa tacala addoomada usoo eegayo waxaa ka mid ah ilaahi subxaanaه wa taعala eegistu mar walba in eegayo waxaa qur'aankiisa alla subحa wa taعala ku leeyahay alam tara ana اllaha yaclamu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض ma yakunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabicuhum miyaydan ogeyn alla subxaanaه wa taعala inuu og yahay dhulka iyo cirka waxa ku dhex jira ma yakunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabicuhum saddex qof meel isuguma timaado kuma shirto ila huwa raabicuhum ila alla subxaanaه wa taعala ba afrayo og hadday laba qof meel ku shiraan shir la galaan saddex qof hadday meel shir ku galaan ilaahay subxaanaه wa taعala ba afar la ah walaa khamsaةi ila huwa saadisuhum shan qof meel isuguma yimaadaan oo kuma shiraan ilaa ilaahay subxaanaه wa taala lix buu ku yahay oo ilaahay subxaanaه wa taعala baa u jeeda oo daalacanaya walaa adnaa min dalika walaa akara ila huwa macahum aynama kaanuu intaa hadday ka yar yihiin hadday ka badan yihiin dhammaantoodba ilahay waa u jeedaa ilahay wuu la joogaa ilahay wuu og yahay wahuwa macahum huwa macahum ilahay waa macooda weeyaan aynamaa kaanuu meel kasta ay joogaan uma yunabi'uhum bimaa camiluu ka bacdi alla subxaanaه wa tacaala wuxuu uga warrami doonaa u sheegayaa wixii ay sameeyeen markaad laba ahaayeen afar ahaayeen shan ahaayeen alla uu shaninayay ama ujeeda alla subxana wa tacala wuxuu uga warramayaa alla subxaanaه wa tacaala wixii ay markii hore ay samaynayeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in allaha bkuli shayin caliim alla subxaana wa tacala wuu ogyahay wax kasta oo la samaynaya wuu ogyahay aayad kale alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqa asamaawaati wاlأrض fii sittaةi ayaami ثuma اstawىa calى اlcarsh yaclamu ma yaliju fi اlأrض wma ykhruju minha wma yanzilu min الsamaءi wma yacruju fiiha wahuwa macakum aynama kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir aayadda alla subxana wa tacala wuxuu leeyahy ilahay wuu og yahay in alla wuu abuuray khalqigan buu abuuray lix beri buuna ku sameeyey cirkan iyo dhulkan ka bacdi alla subxaanaه wa tacaala carshigiisa buu ka kor noqday intaa markuu alla subxaanaه wa tacaala caddeeyey wuxuu yidhi yaclamu maa yaliju fi اlardi dhulka waxa gala alla wuu og yahay wamaa yakhruju minha waxa ka soo baxa alla wuu og yahay wamaa yanzilu min الsamaa'i cirka waxa ka yimaada alla wuu og yahay wamaa yacruju fiiha cirka waxa koraya alla wuu og yahay wahuwa macakum aynama kuntum alla subxaanaه wa tacala waa inla jooga aynama kuntum meel kastaa joogtaan uma yunabiuhum wallahu bima tacmaluuna basiir waxaad samay samaynaysaanna ilahi subxaana wa tacala u og yahay aayadka alle subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay wahuwa aladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu ma jaraxtum bالnahaar wahuwa aladii yatawafaakum bاlleyli ilahay waxa weeyaan ilaha habeenkii markaa seexanaysa ina oofsanaya weeyaan naftiinisaa gacanta ku haya wayaclamu maa jaraxtum binnahaar maalintii waxaad samaynaysaana wuu og yahay marna ina kama maqna mar walba qofku waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacala ula jooga habeenkii markii naftiina ka maqantay xataa alle ayaa naftiina oobsaday waxa weeye naftiina haya hadduu doona wuu celin karaa marka iyada ah wayaclamu maa jaraxtum binnahaar maalintii waxaad samaynaysaana ilahay subxaanahu wa tacala og yahay bal xadiis baa waxa ku cad annahu yanzilu fi kuli leylati ila asamaai dunya uma yunaadi ilahay habeenkii markay tahay gelinka dambe inuu soo dego oo yidhaahdo alla dhawaaqo oo yidhaahdo man yadcuunii faastajiibu lahu yaa i baryaaya oo waxa i weydiisanaya oo aan ka ajiibaa man yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanaya oo faakfiru lahu au dembi dhaafaa man yas'alunii yaa waxa i weydiisanaya oo fa uctihi aan siiyaa kulli arrimaha noocaas o dhan waxay noo sheegayaan oo natusayaan ilahi subxaanaه wa tacaala inuu waxa weeye qofka daalacanayo mar walba u jeedo marka habeenka waxaa gaar looga yeelay oo gaar looga dhigay maadaama ilaahay subxaana wa taala marwalba noo jeedo loo yidhaha habeenkaas ilahay dadku soo eegaa habeenka shacbaan ee shan iyo tobanka tahay bay culimmadu leeyihiin xusuusin qofka la xusuusinaya way allah subxaana wa tacala inuu ujeedo bal xadiis kale wuxuu caddaynaya u leeyahay in allaha tacaala yunazilu laylata nisfi min ashacbaan ilaahay wuuba soo degaa su ilahay usoo deg ilahay baa yaqaana annagu ma naqaano allay u cuntantaa waa wax alla subxaana wa tacaala isaga u qalanta weeyaan habeenkaa shacbaan la yidhahdo wuu soo degaa xadiiskana wuxuu leeyahay ilahay addoommadiisa buu soo eegaa oo fiiriyaa kana wuxuu leeyahy alla subxaana wa tacala habeenka nisfu shacbaan ay tahay samaau dunya buu yimaadaa samaa dunya waxaa lahaa toddobada samo oo kala sarraysa midda u sukaysa markaasuu alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay waxaa nebigu leeyahay fayakfiru liakari min cadadi shacri اlghanam ilahi subxaana wa tacaala timaha xayawaanka saaran ka badan dadka tiradooda intaa ka badan buu alla subxaana wa tacaala u dembi dhaafa oo dembi dhaaf siiya bal xadiis kale waxa uu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ku caddaynaya uu leeyahay ilahi subxaana wa tacala markuu soo dego fayakfiru lilmu'miniin dadka mu'miniinta dhammaantood u dambi dhaafaa wa yumli lilkaafiriin dadka gaaladaana waa u kaadiyaa dadka gaaladaana waa u kaadiyaa oo farahu ka qaadaa wa yadacuu liahli xiqdin bixaqdihim dadka qalbiga ku haya xaasidnimada qofka lagu hayana sidooda buu u daaya farahu ka qaadaa marka ilaahi subxaana wa tacaala xadiiskaas wuxuu noo tilmaamay inuu allah subxaana wa tacaala habeenka nisfu shacbaan marka la gaaro uu addoommada soo soo eegaayo waxa wey kullu soo fiirinayo midda labaadna waxa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala maxay tahay dhaafidda uusan u dhaafin labadan qof ugu dambi dhaafi waaye qofka mushriga ah iyo qofka mushaaxinka ah mushrika marka in la fahmaa fiican mushrig waxaa la yidhaahdaa lama yidhahdo qofka gaalka ah keliya lama yidhaahdo qof muslima waa muslim noqon karaa qofka muslimka ahi muslim waa noqon karaa mushrig waxaa la yidhahdaa qofka ilaahi subxaana wa tacala cibaadadiisa qof kala siiya adoo tukanaya baa laga yaaba baryadaadii inaad qof kala siiso oo qof kala baryada sii marto oo maalan tirahdo awowaha oo kale awow caruur baan rabaa awow waxaasaan rabaa tiraahdo ama hebel mataqaana sheikh hebel aad tirahdo shiikho waxaas qofkaas mushrig weeyaan leanna cibaada ilahi baa iska leh ilahay baa la weydiistaa nabiga alayh isalatu wasala ilahay buu weydiisan jiray qof dhintay lama weydiisan jirin qofka haddaa qof dhinta sii marto mushrig baa tahay marka waxaa la rabaa qofka isaga ahi waxyaalaha cibaadada ah nadarka oo kale nadarkaa ka mid ah nadarka waxaa la yihahdaa qofku wax ku nadro oo maala yidhahdo ilahu haddaa waxaa isiiso saddex beraan soomaya waxa haddaa isiiso waxaasaan yeelaya soomaaliya waxaa la ohan jir nadr baa la samayn jiray ilahay haddaa waxaa ii samayso sheikh hebel qabrigiisan waxaa ku gawracaya ama waxaa samaynaya waxyaaba noocaas shirka weeyaan qofka noocaasna mushrik baa la yihahdaa leanna ilahi subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey qof kale oo loo sii maro u sameeyey marka qofkaasi wuxuu keenayaa in ilahay subxaana wa tacala uu ku geliyo cadaab geliyo cadaabtuna ku waaro qofkaas lanna allah subxana w quraan wuxuu ku leeyahy inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'wahu الnaar qofkii ilaahay subxaanaه wa tacaala shirki ula yimaada faqad xarama allahu calayhi اljanna ilahay jannada waa u diiday qofkaas jannada ma begelaayo waxaa laga yaaba qofka kale oo dunuubta badan la yimaada oo sidaas masuusta laga gartay qofka dunuubta kasta hala yimaadee hadduusan ka toobad keeno dhinto in cadaabta la geliyo laga soo saaro hadduu muslim yahay hadduu muwaxid yahay laakiin qofka shirkiga ku dhinta qofka isaga khuluud binaar weeye naartu gelaya naartu cadu gelaya waxay leeyahy marka faqad xarama allahu calayhi aljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii buu ka xaaraam yeelay qofkii shirka la yimaada wa ma'waahu naar naarta ayuu gelaya qofkaas naarta ayaa ku hoyanaya meesha uu geli doono oo u dambaynaya naarta weeyaan wamaa lilaalimiina min ansaar dadka daalimiintaana gargaar ma helaya marka qiyaamaha la tago gargaar la siin maayo wuxuu le alla subxaana wa tacala dad kale ku leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay waa u dambi dhaafaa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilahay uma dhaafo qofka shirkiga ku dhinta shirki baa samayn jirta haddaa ku dhimato maca salaama lagu dhaafi maayo laakiin haddaa ka toobad keento waa laga toobad aqbalaya qofka ku dhinta waxaa la yidhi allah subxana wa tala laa yakfiru an yushraka bihi uma dambi dhaafo alla subxaana wa tacala wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin wixii intaa ka sokeeya oo shirki ah oo qofku la yimaado ilahay waa u dhaafaa weliba qofku doon u dambi dhaafaa waman yushrik biاllahi faqad dalla dalaala baciida allah subxana wa tacala wuxu ley qofkii ilahay u shirki yeela oo shirki la yimaada wuu fogaaday qofkaasi wuu dhumay yacni dhumitaan aad iyo aad u fog buu dhumay qofkaas soo noqod maayo wey maca salaam weeyaan haddaa ku dhimato weeyaan ba alla subxaana wa tacala ayad kale wuxuu ku tilmaamayey qofku markuu geeriyoodo qofka shirkiga la yimaada ayad kale wuxuu ku lahaa alla subxaana wa tacaala fakaأnama khara min الsamaaءi fatkطafahu طayru aw tahwi bihi الriixu fi makani saxiiq waxa uu la mid yahay qofka shirkiga la yimaada nebiga wuxuu tilmaamay qofka marka naftu kasii baxayso qofka gaalka ama shirkiga la imaan jiray naftiisa waa la qaadaya marka samada lasii marnaayo baa layidhah samada samaa dunya marka la maraayo ba waxay weydiinaya in laga furo marka naftiisa qurunkeeda awgeed baa la waxaa la diidaya in la furo marka nafti waxaa laga soo tuuraya bale samaa dunya baa laga soo tuuraya halkaas laga soo tuuraya marka qofka ruuxdiisa marka alla subxana wa tacala wuxuu leeyahy fakaأnama khara min الsamaaءi fatakطafahu طayru aw tahwi bihi الriixu fi makani saxiiq waxay la mid tahay qofka shirkiga la yimaado qof samada laga soo tuuray oo kale dhexdaa markuu soo maraya marka waa shimbirihi kala dafeen ama dabayl ba intay qaadda waxay ku tuurtay meel fog ku tuurtay faa'ido qofkaasu male marka marka qofka shirki shirkiga ku dhintaa dhibkaasu leeyahy waxaa la doonaya marka qofka intuu adduunka joogo inuu shirkiga maaragtay ka toobad keeno oo hadduu uu garanayo waxyaala uu shirki la yimi alla subxaana wa tacaala inuu waxa weeye ilaah uga toobad keeno dadkii ku geeriyooda muslimiintaana ilahay subxana wa tacala waxaan u weydiinayna u dambi dhaafo marka waynu gaana qofka shirkiga la yimi maalintaasi loo dambi dhaafi maayo qofka shirkiga la yimid muslim kasta uu yahay haddii waxyaalaha shirkiga la yimaada loo dambi dhaafi maayo ile nebiga xadiis wuxuu ku leeyahay ilahay baa addoommadiisa soo eega shacbaan marka la gaaro shan iyo tobankeeda qof walba waa loo dhaafaa ilaa labada qof mooye qofka muslimkaa waynu aragna marka qofka labaad muxuu yahay waa mushaahinka qofka qof kale qalbiga u hayo laba qof oo isu caraysan hadday jiraan ilahay subxana wa tala u dambi dhaafi maayo weliba maalintaa kaliya maahe isniinta iyo khamiista waxa uu leeyahay nebigu ilahay addoommadiisa markuu qof walba u dambi dhaafaa maalinta isniinta khamiista ah ilaa labada qof mooye labadaasna malaa'igta waxaa lagu yidhahdaa unduruu haabayni xataa yastalixa labadaa qof u kaadiya waa isku caraysan yihiine qalbiga waxay isugu hayaane xataa yastalixa ilahay ka heshiiyaan waa loo kaadinaya waxaa laga yaabaa hal sano laba sano saddex sano laba qof isu caraysan yihin baa laga yaaba in wada hadlin labadaas sana loo dambi dhaafi maayo dib baa lagu dhigaya unduruu haabayni xataa yastalixa iska dhaafa ilaa ay heshiiyaan leanna waxaa soo aroortay xadiis baa tilmaamaya nabiga alay slat slam leeyahay qofka saddex qof saddex beri ka badan labada qof ma kala haajiri karaan marka qofka mushaaxinka loo yaqaano waxa weeye labada qof oo isu caraysan labada qof oo qalbiga isugu haya markay iska hor yimaadaan kala jeesanaya dadka noocaasa weeyaan nebiga xadiisku wuxuu ku leeyahay ummaddeeda waxaa ku dhacaya cudurka iyo hayay dadkii ummadii ka horreeyey daa-ul umam baa la yihahdaa ummadihiini ka horreeyey cuduradoodii waa la weydiiyey nabiga markaasu wuxuu yihi alxasadu waalbaqdaa'u xaasidnimada iyo isu caroodka in la isu xasto qofka ilaa nicmu siiyey gaara buu siiyey ama gabadha ilahay nimco gaaru siiyey tanna ma siin marka qofkii kana tan uu caroonaya marka mar alla marka uu soo muuqato waxaa laga yahaaba in qof qofkii qalbigeeda xumaan ugu hayo ama maalin yarba wax yar isku mandhaafeen wax yarba la isku mandhaafay intii yar la isku mandhaafo waa laga yaaba sanaad qaadato oo la kala aamusnaado arrinkaa isaga ahi camalkaaga cunaysaa wuxuu leeyahy marka nabiga alay salaam xaasidnimada iyo in laysu caroodo marka nabigu wuxuu yihi hiya xaaliqa xaasidnimada iyo isu carootanka la isu caroodaa waa xaaliqa wey mid wax xiiraysa weeyaan marka nebigu wuxuu leey laa aquulu taxluqu shacri anigu ma odhanayaba timahay xiiraysaa walaakin taxluqu diin qofka diintiisa xiiraysa diintaadii dhan baad dhammaanaysa marka hadda qofka u caraysan tahay ogow diintaada cunaysa dib cunaysa baaba'aysa marka nebigu wuxu ley waladii nafsii biyadihi laa tadkhuluuna aljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu ilaah ay naftaydu gacantayda ku jirtaan ku dhaartaye jannada ma gelaysaan ilaa aad ilaahay rumaysaan ilaahayna ma rumaynaysaan ilaa aad isjeclaataan buu nebigu leeyahay ilaahay rumayn maysaan oo rumaynta alla dhabini ka noqon mayso ilaa ad isjeclaataan alaa adullukum calaa maa taxaabuuna bihi war maana ina tusayn waxaad isku jeclaataan waxyaala isku jeclaan maana ina tusayn buu nebigu leeyahay afshu salaama baynakum dhexdiina salaanta ku faafiya dhexdiina salaanta ku faafiya qofka waa laga yaaba inuu caroodo oo caradu mataqaanaa qofka wax ku samaysan tahay weeyaan nabiy llaahi muusa baa lagu tilmaamay inuu ahaan jiray caradiisu aad tilmaan jiray oo waxaa la yidhi markii uu nebiga nabiy llahi muuse markuu u tegey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilahay hor tegey baa waxaa lagu yidhi dadkaay kaa dameeyey dirid ay caabudeen baa la yidhi markaas aad uma caroonin waata ilahi subxana tala farajaca muusa muuse uu soo noqday isagoo aad u caraysan uu soo noqday laakiin markuu arkay iyagoo dibigii caabuda ilahay buu sheegay ilahay baa toos ugu sheegay wuxuu ku yidhi muusow ummaddaada dibigay caabudaysaa buu ku yidhi marka markaa wuu carooday wuu soo noqday soo caraysan laakiin wuxuu soo sii carooday markuu arkay iyagoo caabudaayo markuu yimi oo arkay iyagoo sacii caabudaya dibiga caabudaya ayaa waxaa la yidhi waalqa alalwaaxa ilahay subxana wa tala wuxuu usoo dhiibay ba la yidhi alwaax bay ku qornayd diintu ku qornayd waalqa alalwaaxa wuu tuuray bay alwaxdii ilahay usoo dib u tuuray markii hore ma tuurin loola hadlaayay aad buu sii carooday marka carabi qofka wax ku samaysan weeyaan maaha qofka lama ohan karo ma kala caroog halka waxaa laga hadlayaa saddex ber hadday gaadho qofku maarata qofka kale inuu mataqaanaa u noqdo weeyaan ba nabiga alay sl slam wuxuu tilmaamayaa inay tahay labada qof qofka soo noqdabaa khayr badan buu leeyahay qofka soo noqdabaa khayr badan qur-aankuna wuxuu tilmaamayaa idfac bilatii idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ila aakhir aaya wuxuu leeyahay idfac bilatii hiya axsan waxaad u bedeshaa oo bixisa adigu wanaxa wanaagsan samey adigu marka qofka wixii wanaagsan mar walba aad samayso faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim qofkii cadow kuu ahaan jira adiga cadow kuu ahaa oo ku necbaa saaxiib buu ku noqonay wax la soo ogaado weeye haddaad qof maalwalba qofsanaanto waxaa laga yaaba qof aan ku oqon maalwalba qofsanaanto maalin kale isaa ku salaamayo maalin kale isaa ku salaamayo marka nabigu wuxuu leeyahay salaanta badiya dhexdiinna ah badiya buu leeyahay marka in la badiyo nabiga marka camalkaaga u fiirsada nabiga alay sl slam saxabada maalin buu dursaaba wuxuu ku yidhi saxaabada wuxuu ku yidhi atadruuna ma lmuflis mufliska waxaa la yidhaha ma taqaanin mufliskuna waxa bankrabsiga loo yaqaano wey qofka kacay weeyo maalkiisii baaba-ay oo waxba haysan weeyo markaasa waxaa lagu yidhi almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac muflis waxaa la yidhahdaa bay yidhaha annaga dhexdanada qofkaan waxba haysan lacag haysan xoolo haysan oo kacay oo xoolo lahaan jira laakin xoolihii baa ka dhammaaday markaasu nabigu wuxuu yidhi almuflisu muflis waxaa la yihahdaa bu yidhi maalinta qiyaama qof baa imaanaya soon badan buu la imaanaya saka badan buu la imaanaya xaj buu la imaanaya yani camal fiican buu soo sameeyey marka qiyaamaa la yimaado lakin muxuu yimi waqad daraba haada kanuu soo garaacay waqad shatama haada kanuu soo caayay waqad akhada maala haada kana maalkii soo qaatay isagoo marka qaamaysan buu imaanaya hebel ugu caraysan nin kale soo caayay nin kale wax kusoo dhuftay markuu soo istaagay meeshii camalkiisu waa badan yahay soon iyo saka badan buray muslim buu ahaa marka nabiga calayhi salatu slam wuxuu leeyahay camalkiisi baa la qaadaya marka dadkii baa imaanaya ilahu ninkaan muxuu igu dilay ilahu ninkaan muxuu igu sameeyey ilahu ninkaan muxuu saa igu galay waa meesha baa la imaanaya sababtoo ah waa yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalin dadku ilahi hostaagan weeye nabigu xadiisku wuxuu ku leeyahay labada qof qof kasta waa loo garnaqaya xataa waxaa la keenaya xayawaankii labada ariga oo kale siriyahoo kale rida geesaha leh iyo rida seenyoonaan geesaha lahayn markay ishirdiyeen marka adduunka la joogo waa la keenaya oo alla subxaana wataala u kala argudaya inay ka argudato weye kabacdi ciid baa laga dhigaya marka dadkiina waa la keenaya marka qof bay la qabsanay waxa la qofkaani waxaanu iga qaatay saasuu ii galay marka nabiga alay slam wuxuu leeyahy camalkiisi baa lasoo qaadaya loo qayb dadka loo qaybinaya waxaa laga yaabaa isagoo camalkiisi xasanaadkiisi lasoo qaado dadka loo qaybiyey dad kale weli inay taagan yihiin oo ninkan waxba haystaan maxaa la samaynaya marka marka nabigu wuxu leyahy dembigoodii baa lasoo qaadaya kuwan dushaa laga saaraya marka dambi dusha laga saara nabigu wuxuu leeyahay uma suxiba calaa wajhihi waxaa lagu jiidaya madaxiisaa lagu jiidaya naartaa lagu tuuraya waa ninka camalka badan la yimi wey soon badan buu la yimi saka badan buu la yimi waxaa ka dhameeyey oo saa u galay waxa weeye intuu adduunka joogay yani dadkii dhexdooda wixii ka dhexeeyey ba saas weeyaan marka waxay u baahan tahay in dadku ay iska ilaashaan waxyaala noocaas oo kale ah marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay aan ku celiyay xadiiskii waladii nafsii biyadihi laa tadkhuluuna janna ilaaha nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartayeen jannada geli maysaan xataa tuminuu ilaa aad isjeclaataan walaa tuminuu xataa taxaabuu mana yani rumayn maysaan ilahi subxaana wa tacaala xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan alaa adullukum miyaanay tusayn calaa maa tataxaabuuna bihi waxaad isku jeclaanaysaan miyaanay tusayn marka wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay afshu salaama baynakum salaanta dhexdeedna ku faafiya oo qof waliba qofka kale ha salaamo oo wanaag hala yimaado leanna maalinta iyadaahi baa camalkaaga ku sugaya haddii camalkaagu uu khayr noqdo khayr buu noqonaya haddii camalkaagu khayr noqon waayana waxaad ogaataa mataqaanaa in ilahi subxaana wa tacala naartiisu ay kuu damayso weeyaan marka haddaynu kusoo noqonno shacbaan marka fadaaisha aynu ka faa'idaysano waxa weeyaan bisha shacbaan in soonkeeda la badiyo camalka la samaynayo kasta in la badiyo nisfu shacbaan marka la gaaro in la ogaado ilahi subxaana wa tacala ummadda inuu kulli soo eegaayo u dambi dhaafaayo ilaa labada qof mooye marka waxaa jira waxyaalo badan oo runtii bidca ah oo lala yimaado habeenka nisfu shacbaan oo kale habeenka nisfu shacbaan waa habeen nabiga calayh islatu wasalaam arrinta intaasu ku sheegay ummadda in la soo eegaayo loo dambi dhaafaayo laakiin ma soo aroorin nabiga alayh islatu wasalaam camal gaara uu sameeyey waxaa dhacda habeenkii in la yani intii laysu yimaado habeenkana la soo jeedo oo salaad lagu soo jeedo maalintii mataqaana si gaara loo soomo maalinta ayada lakiin arrinkaas wax sugan maaha oo wax mataqana ilahi subxana wa tacala lagu dhawaanaya maaha lianna nabiga alayh isalaatu wasalaam baa samayn lahaa haddii khayr badan ku jirto keliya waxaa lagaa doonay inaad aaminto nebigu inuu yidhi maalinta iyada maalin khayr badan weeyaan ama habeenka iyada habeen khayr badan weeyaan laakiin wax camala u gaaro oo loogu talagala samaynaya inayan jirin arrinkaas insha allahu tacala baan jeclays tilmaantay inaan nafteeda iyo tinaba aan kula dadaarmo waa jazaakum allah khayr wasalaamu allah calaykum waraxmatuh wabarakaatuh haddii su-aal ay jiraan insha allahu tacala waa isweydiin karnaa haddii kalena intaasay nagu eg tahay salaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakatuh ya haya xaji ya shirka ha shirkiyaadka aynu tilmaamnay horta shirkiga u weyne waxa weeyaan qofka oo ilahay ka taga oo gaaloobo oo ciisa oo kale ilah ka dhigta ama mataqaana sanam caabudo shirkiga u weyn weeyaan waxaa jira shirkiyada badan sida ducada oo kale ka mid ah adigoo ducadii alla subxaana wa tacaala iska lahaa inaan qof kala barido oo kale ama qabri aynu tagno sidaan samayn jirnay aynu ohan jirnay ilahay qabriga waxaasaan u baahnay waxaa isii waxaasaan kaa raba waxaa sheekh hebel oo isii intaas waxaan samaynaya waxyaalaha shirkiyaadka weeyaan mataqaana ilahay subxaana wa tacala looga fogaanayo waxaa kaloo ka mid inaan qof wax u gowracdo qofba wuxuu neef ku gowracday neefkan waxu gowracaya hebel baan u gowracaya inaad tirado ku magacowdo waa shirki weeyaan dhammaantood waxay noqonaya shirki bay noqonaya waa laba weeye labay kala tahay ilahay baa u gowracaysaa markaas ilahay baa u gowracaysaa laakiin waxaa rabtaa ajarka ka imaanaya neefkaas aad gowracday iyo dadka isu imaan ajar ka imaanaya baa waxaa u niyeysanaysaa waalidka oo hadiyeynaysaa laakiin waa in qasdigaadu yahay inaad u gowracaysid waxaanu samayn jiray marka hebel baa loo gowracaya baa la ohan jiray taasaa shirkiga marka haye